maha garoonkaasi iyo shaqooyinka ka socda wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada puntland waxaana waraystay weriye xasan haykal oo ku sugan xarunta beltire magaalada boosaaso waa mahadsantiin radio belgium garoonka boosaaso si ay la socoto hadda muddo shaqadiisu way socotay haddana wuxuu maraya xeer gabagaba ah oo runtii aad loogu daalan karo waktigii loogu tala galay ayuu ku dhamaaday garoonkii bishii lagu tobnaad sidii jadwalku ahaa buu ku dhamaaday ummadda reer puntland waxaan u sheegaynaa in garoonka ugu horreeyey xaaladii oo puntland ka kulmaayo boosaaso oo hadda gabagabo yahay marka waa heer gabagabaa bishan dhamaadkeeda shaqada garoonka o dhan insha allah way dhamaanaysaa bisha koowaadna waxaan isugu imaana wax furitaankii wey
waayahay furitaanka marka ayaa kasoo qaybgalaya
wallahi dad badan baa imaanaysa dad badan oo reer puntland ah dad soomaalida kale ah dadkiina ushawaday sida ajaanidoodana imaanayo dadki mucaawanadana bixiyey marka nasiib badan baa ruma insha allah in kasoo qaybgasho aan rajeyna waayahay bal faa'iidada uu leeyahay bulshada garoonkan diyaaradaha magaalada boosaaso marka bal waxaa sharaxaad naga siisaa in badan bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada boosaaso waxay indhaha ku hayaan dhismaha garoonka diyaaradaha boosaaso marka faa'iidada guud oo uu leeyahay maxay tahay garoonka faa'iidada weyn buu leeyahay isla baahida ugu weyn oo maanta ka jirta waxay ahayd garoon caalamiga ama garoon ku jira caalamka jiisa kale oo diyaarada caalamiga ay kasoo jeedaan marka faa'iidooyin weyn oo badan baa kasoo bixi doonaa hadduu ahaan lahayd xagga ganacsiga oo ganacsatada ay heli doonaan adeeg dulista cirka oo ay dibadda ugu dhoofaan oo dabeecadooda iyo shaqadooda ugu fududeeya haddii ahaan lahayd isku xirka dadweynaha reer puntland dadka dibadda ku nool iyo dadka gudaha ku nool haddii aan lahayd xiriirka iyo caalamiga iyo dadka hore inay maalgashadaan ama ganacsiga ajnabiga yimaadaan haddii aan lahayd beesha caalamka yani faa'iidooyin badan buu leeyahay dhaqaaluu leeyahay ganacsi buu leeyahay xiriir buu leeyahay waxyaalo badan buu leeyahay marka waa qayb weyn oo nakaxayd oo ka maqnayd horumarka puntland oo hadda inoo bilaabatay doonaqadasa waayahay marka wasiir muxuu kaga duwanaan karaa garoomada kale garoonka boosaaso
garoonkaani waa garoon si fiican loo disaangareeyey oo sida garoomada caalamka ugu waaweyn oo kale ah marka hadda meeshaan dhisan yani ma aha inuu garabkiisa iyo dhismihiisa iyo xataa ballaankiisa waa garoomada ugu waaweyn wadanka ka dhisa soomaaliya wuxuuna qaadi karaa yani diyaarada ugu culus oo ugu waaweyn baa kusoo degi karaa marka waa garoon si wanaagsan loogu shaqeeyey insha allah rajeynayna inaanu wax cilmadi kasoo degiyo diyaarada macasana inagu soo degi karaa waayahay maxaa ilaa hadda lagu soo kordhiyey garoonka garoonka adeegyo badan baa lagu soo kordhin doonaa maahan dhismaha rawaye keliya garoonka adeegyadiisii kordha waa loona soo dhamaystiraya haddii aan lahayd xambalinka ama sida ra-iisul wasaaradaha iyo soo gudintooda iyo sida kaargooda haddii aan lahayd maxaan tirada shuuulkii iyo maxaan tirada shibaalkii garoomada ahaan jireen xagga securityga wax kasta ubadan leeyahay waa loo dhamaystiraya insha allah shaqadiisina waxyar baa ku dhiman sidoo kale feerminaalka hadda waxaa lagu sii shaqeyn doonaa gurigii hore oo feerminaalka hore weeye isaga laftigiisa shaqa badan baa laga qabtay waa la ballaariyey gudaha qaybta ee laga soo dego ama areebanka aada loo ballaariyey qaybaha kale si fiican baa loosugu furfuray marka qurxintiisii iyo ballaarintii iyo nidaamintii baa isagana ku socoto gabagabo ah isaga arjeena wixii uu kulmo inaan rawiga kali ahaan feerminaal qurux badan xataa keenii hore oo la batliyey lagu turi doono insha allah sacaadad wasiir ma jirtaa in uu dhaqaalihii ku filinaan waayey lareerkii garoonka diyaaradaha boosaaso ku xirnaa garoonka hadee saykan hore marnaba desaynka iyo iyo iyo dhaqaale ahaan kuma jirin lareerka lareerka garoomada oo marka habeen hore lagu dego waa ma aha sida lareerka caadiga waa dhaqaale badan bay u baahan yihiin maksadayn bay u baahan yihiin waa qorsho weyn wey marka qorshahaasi wuxuu ku jiraa marka garoonku sayska dambu ku jiray marna kuma jirin lareerka hore ama laftigeeda sida xamar iyo dusay garoomada kale malaha kulada kale maalintuun baa lagu degaya laakiin in udigimeen habeena lagu dego waa waa qaybta dambe inshaalla kaasi waxau ahaa wasiirka wasaaradda dulista hawada iyo garoomada puntland xasan xaafi sayd